جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duurnimo qodobadaan idinku guhaynana waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan la beegsaday xaraan murtadiintu ay kaga sugan yihiin wilaayada gadow ee koonfurta dalka soomaaliya ku dhowaad labaatan ruux oo soomaali ah ayaa ku go-doonsan dalka baraaziil xili dhibaatooyin ay la kulmayaan soomaalida ku nool dalalka reer galbeedka wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowlad diiniha u soo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayadaasi dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegtay in soomaaliya ay ku burburtay dagaalkii seven seven ee dhex maray soomaaliya iyo etoobiya ganacsatada soomaalida ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa walaac xoogan ka muujiyey dilka iyo boobka hantiyadeed ee ay kala kulmaan kooxaha burcad koonfur afrikaanka ah kawaanleyda ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadaasi xamlada irshaad dulumah ilaa sabiili irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan sheekada hooyada kulansatay sabarka iyo sugnaanta
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku baagan tahay saddexda rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatana isagiyo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan la beegsaday xarab murtadiintu ay kaga sugan yihiin wilaayada gadow ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay saaka duqeyn madaafiic iyo dagaal toos ah ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceelwaq oo ka mid ah deegaanada uu cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow waxaana la sheegayaa in murtadiinta dagaalka iyo duqeyntaba khasaare lagu gaarsiiyey wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka riddada ee deegaanka gofgaduud burey ee hoostaga magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen saldhigga askarta saliibiyiinta maraykanka ee beledoogle ee wilaayada shabeellada hoose waxayna madaafiicdu ku dhaceen gudaha saldhigga waxaana jira khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey duqeyntaasi iyadoona madaafiicdaas ku dhacay gudaha saldhigga dhawaqooda si aad ah looga maqlay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose habeen hore ayay ahayd markii sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay madaafiic ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaartu ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ku dhowaad labaatan ruux oo soomaali ah ayaa ku go'doonsan dalka baraaziil xili dhibaatooyin la kulmaan soomaalida ku nool dalalka reer galbeedka xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya waddanka baraaziil ayaa sheegaya in tobanaal qof soomaali ah siyaabo kala duwan uga xayran yihiin dalkaasi kuwaasoo sheegay in ay ku nool yihiin xaalado dhibaato ah siddeed iyo toban ka mid ah soomaalida ku sugan magaalada sobawl ee dalkaasi oo sheegay inay kasoo safreen dalka koonfur afrika ayaa waxaa socdaalkooda dalkaasi uu ku aaday xilli ay baraaziil joojisay qaabilaada qaxootiga waxaana sheegeen inay wajahayeen xaalado adag iyagoo dadaal xoogan ku bixinayey sidii ay nolol wanaagsan u heli lahayn sida warka u dhigeen waxaana iyagoo u tahriibaya maraykanka halkaasi ku xayirtay dowladda baraaziil haddaba waa kan mid ka mid ah soomaalida ku dhibaataysan garoonka diyaaradaha ee magaalada sobawl oo ka warbixinaya xaaladda ay ku sugan yihiin waxaan nahay dhallinyaradii ku xirneed waddanka baraaziil waxaa gaaraynaa ilaa iyo siddeed iyo toban qofood meelahaas ilaa iyo soomaalida inta ku xiran way kala duwan yihiin oo dhowr meel oo kale nuucay ku kala xiran yihiin laakiin inteenaan isku gruubkay ahayd ilaa siddeed tobanaa gaarina walaal waxaa ka nimid south africa johannesburg waxaa ahayn dhalinyaro iska doonayaan inay nolol fiican helaan waxaa soo gaarnay bishii hadda dhammaatay toddobiyo labaatankeeda agosto hadda xaaladda garoonka nagu haysato waa uun iska dad xiran oo iska qaxooti ah oo maaragtay dhul shamiito ah iyo qabow tiro badan uu ka jiro meesha jifto oo maaragtay wax busto iyo wax noocaasna haysan saa dareemaynana jaaliyadda soomaalida ee ka shaqayn jirtay airboodka soo bawlo waa dibaa loo hakiyo waa la joojiyey kama shaqeeyaan marka probleemka ugu weyn haysan kara soomaalida waxay noqonaysaa in maaragtay meesha ee ku noqdaan dad bilaa xuquuq ah maaragtay dadka kale ee waddamada kale ka soo jeedo boqolkiiba boqol noloshooda waa way wanaagsan tahay meelo gooniya lagu xiraa saasay tahaana ijraa'aadkooda ama waxyaabahooda waxaa loo dhammeeyaa wax yar muddo yaroo kooban ilaa saddex maalmood annagana hadda saa dareemayno maanta waxay noo noqonaysaa sagaal maalmood annaga xilliga imaanaynay ilaa isbuuc waxay nagu hayeen meel gooni ah maadaamaan noqonay dadka ugu horreeyey ee sharciga kadib maray saa wada ogtihiin brazil waxay ku dhawaaqday bishii lasoo dhaafay lix iyo labaatanka agosto inay joojin doonto qaxootigii hore u aqbali jirtay marka annagana waxaa imaanay toddoba iyo labaatanka hal maalna dib ugu dhacnay soomaali kale oo badanaa jirto ilaa toban iyo dhowr gaarayaan toban iyo laba qof meelahaas ayagana sida annagoo kale le problemka ku jiraan waxaa macquul eh dadka qaar inay labaatan maalmood maanta u tahay dadka qaar inay naga badan yihiin ee bil ku jiraan intaasna waxaa yeelayso annaga in aa qabin wax jaaliyad ah xaaladeenna waxay ku dambayn doonto ma naqaano annaga sidaa jecelnahay waa in nala qaabilo oo aa ka mid noqono dadka qaxootiga caadiga la qaabilayo laakiin sidii aa u malaynayna maysan noqon oo maaragtay aadii arrinta noogu adkaatay ma aan markii ugu horraysay oo lasoo wariyo in dad soomaaliya lagu xayiro garoomada iyo xuduudaha xiliyada ay doonayaan inay u tahriibaan waddamada ay amniga ay nabadda badaan marka ay ka cararayaan dalkooda ay ku sheegaan inaysan nabaddii xasilooni ka jirin mahadsaned xaaris wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowlad diiniha usoo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayadaasi nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya dowladan diiniga ah oo qayb ka ah jowlo dacwi ah oo wilaayadii shabeellada dhexe ugu magac dartay alfadxi shicaarna uga dhigtay alaa ina nasrallaahi qariib waxay u soo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaanka garasweyne oo ah deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayadaasi dowladda oo socotay muddo shan maalmood oo xiriir ah waxayna ragga deegaanka garasweyne ee hoostaga degmada balcad xuseen in dowladda wax badan ay ka faa'iidaysteen iyagoona ka codsaday wilaayada in loo soo celceliyo dowladda caynkan oo kale ah shan maalmood ah dowro qaadani culummadii dowradaas oo noo dhigti waa ku mahadsan yihiin ajirkuumayna allah ka siiyo annagana wax badanaa ka fahani wax badanna waa ooga sii baahannahay kheyr allah siiyo intii aa fahanina allah nagu hanuuniyo intii noo dhimanna allah noo dhammaystiro garasweyne oo deegaankiis oo nabaddoonada ugu mid ahaa nahay waa alxamdulilah ilaahay awaal iyo ajir iyo xasanad allah naga sii dhammaantayna kuwii diintaas ilaahay nagu anfacana allah naga dhigo marka aada iyo aad ayaa baadimina noogu jirtay iyo dhibkaadu qabnay ilaahay noo keena alxamdulilah ayaga u mahad celiyeynaa waana xoogoo diinkoona celcelishadiisna aad iyo aa ugu baahannahay inay nagu soo celiyaan walaayadeyna islaamiga iyo xarakatan al-shabaab inay aada iyo aad nagu soo celiyaan dowriskaas dowlada nolol dhigay alxamdulilah aad iyo aadaa ugu faahnay ragga wiilasha dhallinyarada aad iyo aad tanoo kaleenta waa mid oo wanaageed si fiican u aragnay qalbigana waa ku soo feesmay alxamdulilah waxaa jecelnahay haddana in mar kalena lagu soo celiyo oo kaasaha bishahooda anaga maqaanaata bisha kale inoo timaado saasaa jecelnahay waa loo begi si fiicana loo begi aad iyo aad waxaan jecelnahay in markaas ayagana u duceyno si fiican ayagana noogu duceeyaan waa isku duceyni si fiican isku wanaajini waa shamberiya kaasaha noola akri qalbigana waa waxaa ka maqnaay waana soo galeen wixii xunna waa naga baxeen alxamdulilah ayagana qaar alaasiyo wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa muddooyinkan dambe dhowlka wilaayadaasi ee ka waday jowlo dacwi ah iyadoona dadku aqoon diineed ay u faa'iidaynaysay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqnaa degmooyinkii iyo deegaanada wilaayadaasi ka tirsan ee jowladu ay ka socotay ayaa si diiran u soo dhoweeyey howsha dacwada ah ee laga gudanayo mahadsaned abushayba dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegtay in soomaaliya ay ku burburtay dagaalkii seven seven ee dhex maray soomaaliya iyo etoobiya warbixinta warkaas waxay noo hayaa walaalka marwaan maxamed taliyaha ciidanka dowladda siliibiyadda ah ee etoobiya birhaano juula oo ka hadlay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ee etoobiya xoogga ku haysato ayaa sheegay in soomaaliya ku burburtay dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii dhex maray iyada iyo etoobiya wuxuu sheegay in dowladaha ajnebi ah ay xilligaasi soomaaliya dagaalka geliyeen oo aysan kadibna waxba u tarin taliska ciidanka etoobiya ee aagga bari waxaa loo sameeyey inay burburiyaan damicii dhulballaarse ee siyaad barre ayuu yidhi juulla ayaa hadda sheegay inay mar kale fafaalladaasi hadda soo muuqdaan oo ay dowlado kale gadaal ka riixayaan dhanka kale dowladda reedada turkiga waxay dunida u sheegtay inay joojiyeen ganacsigii kala dhexeeya yuhuudda sabab la xiriira dagaalka khaza oo ay sidaa falastiin ugu hiilinayaan laakiin taas ayaa ahayd dhacdo aan run ahayn afartii bilood ee lasoo dhaafay turkiga ganacsatadiisa wax dhoofisa ayaa dekedaha turkiga dhoofinta ka waday sida ay sheegeen midowda ganacsatada turkiga waxayna siddeedii bilood ee sannadkan ugu horreeyey ankara ka faa'iiday badeecadaha loo iibgeeyey yuhuudda lacag dhan toddobaatan iyo toddoba milyan oo dollara taas oo ka dhigan in saxaafadda waxa laga sheegay iyo xaqiiqdu kala duwan tahay ankara waa xukuumad danaheeda ku foogan oo aan xeernin danaha cid kale iyadoo si isku boorqaris ah hadal afka laga yidhi warbaahinta ka sheegaysa mahadsanid marwaan ganacsatada soomaalida ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa walaac xooggan ka muujiyey dilka iyo boobka hantiyadeed ee ay kala kulmaan kooxaha burcad koonfur afrikaanta ah casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya xilli waddanka koonfur afrika joogto ay ka noqdeen dilalka dhaawaca iyo sidoo kale dhaca loo geysanayo ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan ayay markii ugu horreysay ganacsatada dalkaasi shaqooyinka u tegay ka hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ay burcadda kala kulmeen waxayna sheegeen inay wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha ah dilalka iyo dhaca ayaa sheegeen inay caadi ka noqdeen magaalooyinka ay ka ganacsadaan koonfur afrika maalmo isxixiga oo keliya ayay aaseen meydad ilaa iyo afar ruux oo dhallinyaro ah oo ka mid ah ganacsatadii la dilay waxaan aad iyo aad uga xumahay tacsina ka diraya xanuun badan walaalkeen cananuug oo xalay si xaqdaraa loogu dilay magaalada britoria ee south africa gaar ahaan la taqisareed aad iyo aad baan uga xunahay wiigan hawl xanuun badan ay ku timid oo maarata dad dilal fara badan oo isdaba yaalyaalla ay maarata ay isugu xixiyeen gaar ahaan magaalada aan degannahay ee britoria oo xalay lagu dilay walaalkeen cananuug oo gacan ka xaqdaran dishay runtii waa geeri xanuun badan oo kala duwan toddobaadkan sida gobollada guud ahaan britoria cape town b e johannesburg geeri aad u xanuun badan oo isxigtay baa dadka soomaaliyeed ku habsatay ilaahayna subxana watacaala maarata masiibooyinka dhacaya dadka soomaliyeed hoga gargaaro runtii mataqana maarata waa geeriye xanuun badan ragga maarata oo dadka burcadda hubaysanaya ay laynayaan gaar ahaan walaalkeen xalay ku dhintay xaafadda britoria west ee soomaalida oo runtii gacan ka xadrin jiray welina ilaa hadda aan la xaqiijin booliskuna kiiska gacanta ku hayo runtiina xaafadan iyo aan degannahay ee soomaalida amnigeeda mataqaana maarata waxaa aad caqabad uga jirta noloshii aan ku nooleen markii horena wax badan baa iska bedelay oo habkii nololeedkii waddankan amnigiisu aad buu hallaabay wiil walaalkeen ah oo cananuug la dhahaa lagu dilay meeshaan gacan ka xaqtaranaana dishay mana naqaana wax dilay ilaa hadda wax mala caddayn karo wax dilay xalay lagu dilay magaalada britoria sidaad horey u maqlayseen kibtan waxaa lagu dilay wiil yar oo shan iyo toban jira isagana xalay isbuucii hore laba dhallinyaro oo aad u yaryar oo yayana lagu dilay magaalada la yidhaahdo b e dilku waa iska sidaas
sidaa ula socotaan beryahan dilka wuu badanayaa magaalada cape town xalay sidoo kale wiil soomaaliya in lagu dilay waa maqashan b e laba wiil oo soomaali ah sidoo kale in lagu dilay daraad toddobaadkan sii dhammaanaya wakhtiyo kala duwan gudaha dalka koonfur afrika dilal iyo boob hantiyeed lagu geystay ilaa iyo afar ruux oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaas mahadsanid casaam kawaanleyda ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay dowlad dini ah oo uu soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadaasi cusmaan axmed dhuuwow ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya dowladda oo ahayd mid lagu baranayay duruus kala duwan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay u socotay oo casharo ku qaadanayay qaar ka mid a xoogsatada ku nool degmada jilib sheekh cabdulqaadir oo ka mid ah culimmadii duruusta ku lahaa muruqmaalatada gaar ahaan kawaanleyda suuqa xoolaha ayaa ka hadlay qaabka gowraca xoolaha in ay ku dadaalaan xalaasha sidoo kalena ay iska ilaaliyaan qishka iyo khiyaanada neefka culimada islaamka waxay sheegaan marka la gowracayo afar xididoo laga gooy uu leeyahay si wanaagsan oo lahuba aayar looga gooyo kuwa kale wadajeen baa la yidhaahdaa markii laga jaro wuu dhammaystiran yahay neefkii gowriciisa wuu dhammaystiran yahay neefkan bismillaahi la dhihin waa bakti ama waa xaaraan walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullah caleyh wahaakada waxaan uga jeedaa alle wuxuu leeyahay inamaa xarama calaykum almaytata bakti waa idinka xaaraan marka naftaadana waa inaadan khiyaanin muslimkana inaadan khiyaanin ummadoon dhan aadan khiyaanin waxaa lagaa rabaa xalaal miirta inaad noqoto iska ilaaliso xaaraam ruuxa muslimka baa'ica ah suuqa ku jira waxyaabaha looga baahan yahay ka mid ah cadamu lkishi walkadib kish iyo khiyaano wax qarin kish soo lama yaqaan waxaan aada iibinayso haddii aada ogsoon tahay inay xun yihiin oo aada noo qarayso sidii wax wanaagsan aada nooga gado macnaheedu waa maxay maxaad gashay kish xaaraam weeye kish iyo kadib wax kastoo la iibinayo oo aada og tahay inay meel ka fasahaadsan yihiin ummaddaha u qarin neef aada og tahay in dhibaato kale ay gaartay ama xaaladiisa aysan saxnayn hee ummadha ku khaldin sidoo kale waxaa dowladda ay qaateen ka warramay qaar ka mid ah kawaanleyda suuqyada degmada jilib waxaan nahay qoladii kawaanleyda ah waxaa noo socotay dowlad saddex maalmood ah waxaanu ku qaadanay duruusa fara badan alxamdulillah wax badan baan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah sida tawxiidka baaca qishka waxun in la gado oo xoolaha muslimka loo qariyo qishka wax badan aan ku faa'iidin alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan insha allah anagana waa qaadanay duuradan waxay socotay muddo saddex maalmooda maalintii ugu horeysay waxaan ku qaadanay mowduuc arrifqu bilxayawaan xayawaanka dhimrintiisa iyo si loo tacamul lahay guuraca iyo axkaamtiisaan ku qaadanay maalinkii labaad waxaan ku qaadanay tawxiidka iyo salaada tawxiidka waxaan qaadanay fadliga uu leeyahay iyo macnihiisa iyo shuruuddiisa iyo arkaantiisa iyo aqsaamtiisa iyo mubdalaadkiisaan ku qaadanay iyo salaada qaybaheeda maanta ugu dambeysay waxaan ku qaadanay beeca iyo waxyaabaha uu xalaal ku noqonayo iyo waxyaabaha uu xaaraan ku noqonayo waxaan meeshaan saddex ber u fadhinay dooro towxiidkii aqsaamtiisa intaba waan ku fahanay sidoo kale miisaanka aan muslimka wax oga gadanayno walaalaha muslimiinta oon wax ka gadayno inaan si wanaagsan aan miisaanka ugu beegno oo si wanaagsan aan ugu saarno dowradan ayaa qayb ka ah dowraad uu maktabka dacwada ee degmada jilib u qabto bulshada ku nool magaalada taas oo kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed mahadsanid dhuubow xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan warbixinta warkaasi waa kan walaalka cabdiqani maxamed lajnada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan u xilsaartay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa iyagoo gudanaya ammaanada saaran waxay maalintii saddex iyo labaatanaad si dardar leh ku wadaan kulamada ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxayna markan kulan muhiim ah howlka xafladaha sheekh xasan barsaneh ee degmada buqa qable kula qaateen dhallinyarada ku dhaqan degmadaas lajnada ayaa dhallinyarada buqa qable kala hadlay xamlada iyo shan iyo tobanka qodob ee ay ka kooban tahay waxayna dhallinyarada degmada buqa qableh oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus sheegeen inay dhaqangelinayaan xamladaasi dacwiga ah ee soo gaartay maanta aan ku kulannay dhallinyartii xasan barsane wax badan oo xamladii dacwadii laga wada hadlay wixii laga reebay bulshada waan qaadannay waan ku faraxsannahay aad baanu soo dhoweynay annagoo maanta ee degmada buqa qable ee walaayada hiiraan annagoo wixii walaayada amiirkeena xaggiisa nooga timid in aan mamnuucnay sidii walaayada ay nagu mamnuucday annagana aan u mamnuucan waxaa ka mid ah timaha sida xun loo xiiranayo waxaa ka mid ah waxyaabaha laisku caddeeyo waxaa ka mid ah mobeelada waxaa ka mid ah dharka dhuudhuuqsan iyo wixii la mid ah in maanta wixii ka dambeeyo walaayada ay nagala hadashay sidii u mamnuucday annagana xaggeena inaan ugu mamnuucnay sida daawada u dhacdo kaleento waxyaabo fara badan kusoo dhaweynaynaa barnaamijka cod socdo oo la joojiyey oo ka mid ah sida taleefanada waaweynkaoo kale sidoo kale dharka dhuuqsan wixii lamid ah iyo foodaha timo jirka micnaha wax kasta oo sharica islaamka oo waqfasneen inaan iska dayno ayaan kusoo dhaweynaynaa diyaar aan ku nahay insha allah annagu waa dhallinyaradii degmada buuqa qable kulankii aan la qaadanay walaayada guud ee gobolka gaar ahaan degmada buuqa qable waan qaadanay kulankaas waxaana looga hadlayay mashruucyo badan waxna naga faraya waxna naga reebaya waxa nagala reebaya waxaa ka mid ah anigoo dhallinyaradii magaalada ah wada joogna wada naqaana ummadda waxaa yacni aan wada haysanaa taleefanada waaweyn aan taleefanada waaweyn aan maaragtay iska suulino waxaa xiga dharka khafiifka ah waxaa xiga dharka dhuuqsan waxaa xiga maaragtay amniga inaan ilaalino marka wax walba inaan ka shaqeyno walaayada waan maaragtay ka ballanqaadnay waana ka wada hadalnay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo daaran shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aadah kaga socota wilaayada hiiraan waxayna lajnada wilaayada u xilsaartay gaarsiinta xamlada miiga iyo magaalooyinka wilaayada wadaan kulamo joogta ah oo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobadah ay xambaarsan tahay mahadsanid cabdiqani iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan sheekada hooyada kulansatay sabarka iyo sugnaanta waxaa inoo hayaa walaalka bashiir muxidiin abu ayman halkani waa deegaanka yara oo hoostaga degmada dhoobley ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa dhowaan maamulka wilaayada islaamigaha uu soo gaarsiiyey olole isugu jiray dacwi iyo daaweyn kaas oo ay si weyn kaga faa'iidaysanayeen boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta howlwadeennadii mashruucan hormuudka uu ahaa waxa ay si karti leh oo cajiiba u gudanayeen howlihii loo egmaday iyadoona mashruucan uu ahaa mid si weyn ay bulshada u mahadisay islamarkaana la soo dhoweeyey laguna diirsaday sheekada warbixinteena kuma saabsana mashruucaas iyo sida looga faa'iidaystay balse waxay daaran tahay qisada mid ka mid ah haweenkii aan halkaas kula kulmay islamarkaana ah qiso ku cibroqaadasho mudan iyo sheeko dheer oo qabsatay qof uu allah u hibeeyey sabar iyo sugnaasho sidaan u rajaynayno anoo gurigeyga joogaa gaari laygu qaado islaamnimaa la ii xidha waa hooyo faadumo dhuux xasan oo xarig shan sana ay ku xukumeen cadowga inay ku xirnaato xabsiga jal ogaadeynaya ee ku yaala dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya waxaa laygu xidhay gunagado gobolka dhagaxbuur jeelogaaden baa la geeyey anoo gurigeyga joogaa gaari laygu qaado islaamnimaa la ii xidha jeelogaaden baa la geeyey bac basbaasaa la ii geliy dadka kula shaqaynayay iyo dadka kula socda sheedbaar ka jubta saasaa la ii garaaca waxay muddo sannada ku soo qaadatay xabsiga iyadoo la kulantay dhammaan noocyada tacdiibka ay xabashida kula kacdo dadka shacabka ah ee ka muuqato sunnada iyo shaacirta islaamka iyadoona la soo noolaatay qayb ibtilaa'aadka ka mid ah hase ahaatee waxay ka soo qaaday ad adeeg iyo ku-dhegnaanshiyaha diinta islaamka oo ah mid ay ku dhalatay kuna faanto dhigaha iyo dhabarka iyo maxaan ku dhahaa bacdi basbaaska waan dhacay waan dhacay waan dhacay marka waa kaa gaalay ga taagroon iyo cadow ga taagroon bay haysta marka xilliyada inta badan lagu beegsan jiray intay xabsiga ku jirtay xilliyaday u badneed habeen baa laykixiyey habeen dhowr saac de saacadaha anu saacad ma xidhnayna dadkoo dhan wuu hurday markii layla baxa gogol layma fadhiisin meel baa laykambarhuursiyey markii dambe ee lay waraystay ee layga qaaday xogtii ee lay garaacay baa lai geeyey dadka islaamka ah ee meesha ku xidhiir dhegaha adadayga garaacay dhegaha madaxa waran dhabannada dhabarka marka walaalo aad baa la ii dilay hadeega wadanka waxaan uga imiday indhaha ayaa kuwii i dilay iyo kuwii isoo jaajuusay iyo kuwii xidhay inaana arag oo indhahaygu ayna wax xun arag yaan halkaa u maasha allah maanta intee joogtaa maalo waxaan joogaa layga jecelyaha aad baa laii soo dhaweeyey dawo waa lay siiyey dad maana u ekeen markaan imidna raadadka dhibaatooyinkii la soo gaarsiiyey ee ilaa hadda ku dambeeya waxaa ka mid ah in ay beeshay maqalka ayna u sii dheer yihiin xanuuno kale oo aan weli ka goyn saameyntooda waxaana xilli ay muujinaysay farxaddeeda ku aadan la joogitaankeeda dad laga jecel yahay dhexdooda dhanka kalena laga dheehan karaya hadalkeeda xasuusaha maankeeda ku soo dhacaya ee la xidhiira dhibaatooyinkii soo gaaray raashin iyo lacag iyo wax walba waa laysi maasha allah caada wiilashaan aan walaalahan habaysi maasha allah mujaahidiinta farxadaydu way fiican tahay dawana way siiyeen dadka walaalaha ilaahay ha xoojiyo caafimaad allaha siiyo waanu ducaynayaa masaakiin baanu nogna haddaba hooyo faadumo dhuux waxay deegaanka yara kula nooshahay bulsho iyo dadweyne ka duwan waaqica iyo xaaladdii gurmad la'aanta ku haysatay gacan la kuweysay ee ka jirtay soomaali galbeed waa kuwan odayaasha dhaqanka deegaanka oo iyaguna ka warbixinaya sida loo maamusay ee loo sharfay maadaama uu allah ku karaameeyey inay ku hor sugnaato tacdiibka iyo dhibaatooyinkii uga imaanaya saliibiyiinta
gabadha markaad aragto runtii waxaa ka muuqda dhibaatooyin badan oo jeelka loogu geystay madaxa waxaa loo gelin jiray basbaas tinteedii oo dhan baa gubatay jidhkeedii oo dhan baa way dhaga beeshay ilaahay fadligii gabadha mayn naftu ka bixin laakiin dhibaato badan baa ka muuqata ilaahayna wuu ka soo daayey lafaheedii intii dambe kadib waxay u soo hijrootay dhulka islaamka joogo halkaa waxay kula kulantay walaayada dhoobley iyo tii gobolka markay dhagaysteen ay arkeen warbixinteedii runtii nin kastoo islaana wuu ka qiirooday gacanna waa loo fidiyey walaayadu aad bay u soo dhowaysay waxoogaa kaalmo ana way siisay sidoo kale waxaan la kulmay qaar ka mid ah ehelada faadumo dhuux kuwaasoo iiga sheekeeyey nolosha wadajirka iyo walaaltinimada leh ee ay hooyadan ka heshay deegaankan oo ka mid ah goobaha lagu maamulo shareecada islaamka faadumo dhuux xasan ayaa maanta farxadeeda aan la koobi karin walaalaha islaamka muslimiinta ayaa gacan ku qabteen oo dhaqaale siiyeen annagana waxaan leenaha muslimiinta walaalahe kor allaha ka dhigo guul iyo garbabax allaha siiyo annagoo dhanna farxadeena maanta lama koobi karo sida walaasheena loo soo dhoweeyey ayaan annagana oo faraxsannahay waka iyo nabad kuwii jira allaha ka dhigo walaalaha islaamka kuwii dalka iyo dalka iyo diintaba dadka bara allaha ka dhigo maadaama ehelka aad ka mid tihiin bal ka waran faadumo dhuux ka hor intaysan hadda maamulka aysan u imaan markii ay timaada halkan deegaanka yara iyo dhibka ka muuqday dhibaato xoogla ayaa ka muuqatay dhagaha iyo dhacaanka qulqulayay macnaha ruux loo mahoon kara ma aheen markii baabuurka laga dejina garbaha ayaa laga galay haddana qof islaana intay islaamka u gurmadeen walaalaha u gurmadeen oy daawo heshe oo ilaa kuma daran horta intaa walaalaha islaamka ayaman horteedana islaamka kaleoo muslimiinta la deganaa ayaa wax taraayeen marka aad baan gabadha farxadeeda maanta aan loo koobi karin annagoo idinla loola koobi karin walaalaheed ayaa nahay faaduma intaa iyo nabadgelyo walaalahana kor allaha ka dhigo gacantood garba buuxo allaha ka dhigo guul iyo garba buuxo ayaan ugu ducey ducaynayna anagoo odil jeel ogaaday intayn ku jirta walaashayna gaala ayaa gacanta ku haysay afar iyo labaatan sac baa lagu qalaa la dhahay dhibaato badan baa la gaarsiiyey marka dhibaatada la gaarsiiya ilaahay hadduu ka soo bixiya waa alxamdulilah wadankeeda nabadda ay imaatay haddana walaalaha islaamka ay gacanta ku hayaan aad iyo aad bayaan annaga ugu faraxsannahay aad baan maanta u farxad badannahay maadaama gabadhii xanuunsaneed oo wadankaas ka imaatay ee halkan lagu qaabilay walaalaha islaamka ay ku qaabileen alxamdulilaah suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ah suldaanka guud ee beesha maxamed zubeer ee degta deegaankan hoostaga maamulka islaamiga ah ee dhobley wuxuu soo dhoweeyey sida ay mujaahidiinta ula tacadufeen xaaladda haweeneydan gabadh muslimada oo ilaahay dartii iyo inay islaam tahay cadowga dhulka soomaaliyeed ee soomaali galbeed haysta ee xabashida nasaarada ah iyo cumaladooda ay ku dhibaateeyeen jeelka akhlaaq xumada iyo fuxshiga iyo xumaanta la magacbaxay ee jeelogaadeen lagu magacaabo gabadhaas waxaa la yidhahdaa faadumo dhuux xasan faadumo waxay ka mid ahayd gabdhaha ku nool deegaankaas jeelogaadeen shan sano ayay ku jirtay waa qof dumara oo gabadh weliba ah maxaa loo xidhaya maxaa loo dhibay maxaa loo tacdiibiyey wamaa naqabuu minhum ilaa an yuuminuu billahi caza inay muslimo tahay gabdhaha muslimaadka ana xabisada xabashida way ka buuxaan sida gabadhan ilaahay fadligiis gabadhaas iimaankeedu wuxuu u ogolaaday inay soo hijrooto iyadoo dhagaala iyadoo xiskeedu dhibaato badan gaadhay maantana aan la joogno oo ay mujaahidiinta dhex timid oo ay muslimiinta dhex timid oo ehelkeedii walaalaha dhex timid waxaana ilaahay uga mahadnaqaynaa uma mujaahidiinta inay ku sifoobeen aayaddii qur-aanka ahayd ilaahay ku yidhi muxamadu rasuulullaah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نحرستي مارتا اسم تقشدي ولايتنا خير العزيزة si kastaba ha ahaatee faadumo dhuux xasan waxay ahayd qof dumar ah oo dhowrsan duulinimada nacab dadnimada islaamiga ahna ka buuxdo si ka duwan dulliga iyo liidnaanta ay doorteen in badan oo maanta dabanashleeya kufriga itoobiyaankana kabaqaad u noqday hijradeedana waxay tusaale cad iyo dhabo waafi ah u noqonaysaa qofkii doonaya inuu iska saaro libaaska dulliga iyo heeryada gumaystaha si uu u soo gaaro dhulka axraarta si ay halkaas uga sii ambaqaadaan dadaalka dheer ee looga dan leeyahay in dalkan looga saaro xabashida ku dhowaad boqol sana usoo birituminaysay inay la wareegto inta ka hartay dhulka ay kala wareegtay muslimiinta soomaaliya mahadsaned abu ayman warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii o aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh